all the problem waxa weyan qaadku waxay ku cuni lahayn dadkii balwad bay leeyihiin waa naarta maanta halkaas jooga marka ay baashu qabashay u gariiro hadduu ku arko adigoo shinanaysa dhuunta kugu dhufanaya dee inu kaa qaada haddaad naarkomaan halkaas soo baxashin haysoo gariiraya uu kaa horbaxo adigoo boqol bound jeeb ku sita intu kugu dhufto inu kaa qaata boqolka bound isagu sita baashisa iska cabaa waa naarkomaan rasmiya waa dad balwad yeeshay awoodina balwadooda inay buuxiyaan safar waa inay qaabkii ay u balwadiisan u qofkani u buuxin lahaa waa inu abuura oo dagaal iyo boob iyo dhac iyo qabiil isdila iyo reer iyo waa kan anything maanta kale waqooyiga wax kasta oo la go-aaminaya waa in loo fadhiista walidaalika waktiyadan dambe waxaan arkay ninka raba inuu gabadh guursado laakiin rabin inuu qaab bixiya waxay yidhaahdaan ninantii waxaan rabnaa in naloo meheriyo beri tobanka subaxnimo iyo hodeelka wakti aan qaadka dadku ufadhinin bay rabaan inay ka baxsadaan marka inta hodeel la isugu yimaado tobanka barqadii ah in inan la isu meheriyo la kala tago wixii lacaga lasasin iyo lasi that all wax oo dhan waxa weeyaan in aanu rabin inuu qaad bixiyo si uga baxsan lahaa waayo suldaan iyo caaqil iyo oday iyo miskiin iyo mid kaleba way cunaya idan waxa soomaaliya maraysa halkii uu hadduu qoraaladaynu soo sheegna ay lahaayeen labadii nino qoraaga midna wuxuu yii tubulkii hindidoo kale balka yaraab ka cataya filaya inuu yii ee hindidooda cunto mooyaane wax lamida yaman maana midna wuxuu yihi obiumkii china mooyaane wax lamida china obiumkiisu wuxuu ahaa china saddex shay oo fiican bay soo saari jirta shaaha madow keligeed baa dunida lahaa silicon fiicanna way soo saari jirtay xariir bruseliinna way soo saari jirtay dadan weelka dhoobada iyo waxaa laga sameeya yurub bay saddexdaba ka imin jirtay lacag badanna way heli jirtay ingiriiskan bay shaah madooba tiro badan ka imin jirtay kadib baa waxaa dhacay dagaaladii maraykanka iyo wax ingiriis baa waxaa ku yaraaday spanish silfal dollarkii wax lagu iibin jiray dunida yani international marketka lacagta waaga wax lagu kala iibsan jiray spanish silfarku ahaa dolarka spanish ay leedahay ayuu ahaan jiray ingiriis baa lacagta ku yaraatay maadaama iyagiyo spain ay tayeen oo dagaalka labada dhinac ay ku kala jireen ingiriis baa wuxuu yihi jine saynu shahmadow wahala ingiriiska waxaa la yidhi waaga sakad kasta saddex afar tiisho baa ku oli jiray shiikh yar oo dukaan yar oo shahmadow noociyaadkiisa iibiya ingiriisku cid buu u diray bal waxaa la yidhi bal jine eega waxay caddaan waxaa la ogaaday dhalinyaradii jino markaa markaanka baratay oo obiumka cabta india buu qabsaday india barigeeda bangaladesh iyo india barigeeda o dhan ba wuxuu ka sameeyey cambany la ohan jiray east indian company cambanigaasi wuxuu beeri jiray obiumka afyin obiumka intuu beero ingiriisku waa markii uu injinada waaweyn iyo waxna helay oo maraakiibta waaweyn samaystay obiumkaa intuu qaado ayuu canton magaalo la yidhaahdo ka dejiya china leeday china wada sahraabi china codku soo diratay ingiriiska ay usoo diratay oo ay leedahay obiumkaana laga daayo boqortooyada ka codsanaysa baarlamaanka ingiriis baa wuxuu ka dooday china sakhraanida ma ka daynaa mise kama daynaa glasgow nin la odhan jiray oo ra-iisul wasaare ka noqday wadankan ingiriiska berigii dambe oo keliya ayaa yidhi ha laga daayo jina sakhraanka intii kale ee baarlamaanka ingiriis waxay isku raacday lacag baynu helayna ayaan laga dayni jina waxaa boqortooyada ugu jawaabtay lagaa dayn maayo waad waalanaysaa waa lagu wadi china markii dambe nafta isugu timi waxay dhahdaan jina budgetka dawladda oo dhan afartan milyan oo fil buu ahaa lacagtii daroogada uu ka siiyey ingiriiskuna boqol milyan oo bayl bay noqotay marka wuxuu helay lacag badan oo shaah madowna ku iibsado silfarna ku iibsado wuxuu doonana uu ku iibsado baaqina weliba usii hado xariir iyo borosaliin iyo wax walba u iibsado ingiriiska wuxuu yihi lagaa dayn maayo boqorkii jina markii dambe xanaaqo wuxuu yihi qasab waan joojiyey waa la isqabtay ingiriis wuxuu yihi haddaad joojiso kula dagaalamaya qasabku sakhraaba maya hana laga daayo bay yidhaahdeen ingiriisku weerar buu ku qaaday nineteen eighteen thirty nine ayuu ingiriisku weerar ku qaaday eighteen forty two ayaa china tiri waa ogolaanay dagaalkaana laga daayo markii laga xoog noqday wuxuu ihi may mucaahadaa gelaysaa ballan odhanaya awal hal magaalaanu ka dejin jirno canton la yidhaahdo shan magaalo oo free bosta wixii aanu doona aanu ka dejina saxeexaysaa china de waa laga xormartay oo iska saxeexday shan magaalo in laga dejiyo ingiriisku obiumkiibu ku bilaabay waa sababuhu hong kong iyo waxaan u qabsaday daraguu ka dhoofin jiray ingiriisku waa lagu waday faransiiska iyo maraykanka ogaaday in meesha lacag laga helayo waa soo dhinacyaaino waa ku wadeen saddexdii dawladoodba waxay isugu tageen china in obium laga dhalkiyo china adkaysan kari weyday eighteen fifty six bay tiri waa mamnuucnay obium dambe wadankan lama keeni karo waa qabsan bay idhahdeen waa sakraabaysa china waxay tiri maya ma sakraabayn ana la daayo faransiiska iyo ingiriiska oo wada jira dagaal ku wada qaaday afar sanadood markii la sumayay haddana eighteen sixty ayay china waxay tiri waa aqbala ka keensadaa taarikhda marka la daraasaynayo labadaa dagaal waxaa loo yaqaana obium war baa la idhaha inta ragka galo obium war ku dhufo waxaa kusoo baxaya taarikhda dagaalada iyo wixii dhacayo dadkii la laayiyo wixii lahaa obium war baa la idhaha maanta soomaaliya halka ay marayso labada dawladood ayna wixiga lacagta ka soo gashaa waxay dhoofiyaan oo dhan ba islayga ka badanta hard currency baa kasoo gala umalayn maayo haddaynu idhaahno waanu iska dayna xataa inay aqbalayaan iska dayna haddaan idhaahno inay aqbalayaan umalayn maayo in obium war dhici doona amaan umalaynaya laakiin weli waxaanan garanin ingiriisku waxa uu ogol yahay wixii uu waktigaa isagu lahaa dunida laga joojiyo in la cuno dadka kale o dhan markaa ka kaala inagu haddaynu soomaali nahay waxaynu u baahannahay bahalkan aqoontiisa horta inaynu baranno marka koowaad marka labaad waa darag daraga kamid ee wacyigelintiisa inaynu dadka baro waxbaha odhan sheekh hebel baa waagaa caynkaa yidhi waayo sheekh hebel iyo cid kalesan waxba ma kama aqoonin deed barakaysan inuu yahay unbaa loo yaqaana duniduna waa badan baa jirta wax lagu sakraamo lacaba iyadoo wanaag la moodayo kooka koolaha kookayin baa ku jirtay koobkan la sheegayo koobka hore waa kookaayinkii koolahuna waa maadadan dambe koolaa la idhaaho marka coca-cola macnihiisu waxay ahayd koolihii kokayinka watay kokayin caadiya dadku cabi jiray waxaa la moodayay de wax lagu yara istareexo aan dhib badani ku jirin muddo markii la waday baa la ogaaday inay kokayinku khatar tahay inay darag tahay markaasaa laga joojiyey yacni aqoonta iyo waanu isticmaali jirnay waa kala laba ficlan waa la isticmaali jiray qaad wadankeeni culamaa cuni jirtay dad waaweyn baa cuni jiray laakiin waxaa la moodaya inaanu wax dhiba oo kanaanay jirin maanta se waxaynu ognahay inuu dhib tiro badan badan badan oo u keenaa jirto mid caafimaad mid dhaqaale mid bulsheed mid dadeed mid siyaasadeed in every aspect waxaan odhan karaa soomaaliya diinta inta aynu ka weecweecanay marka laga yimaado mushaakalka soomaaliyeed oo dhima waa laba shay waxaa isleeyahay malaa laba shay haddii xal loo helo xalkuna waa iimaanuuni haddii laba shay xal loo helo inta kale waa suruda inaynu xal u helo qaad iyo qabyaalad haddaynu xal u helo inta kale waa suruda bulshadeena saynu qabiil uga waanin lahayn iyo saynu qaad uga xorayn lahayn haddaynu helo waxaan isleeyahay inta kalena waa suruda laakiin wuu xunyeeyo waa kan midna kaga xoroobi maysa iimaan baa wa xoreeya saxaabadii nebi maxamed salawaat ullaahi wasalaamu calayh may ahayn dad wada malaa'iga waxay ahayn niman khamriga cabo waagii hore oo rag kamid yaanay indhaha kala qaadin bale shan iyo toban sanadood iyadoo muslimiin la yahay baa weli khamriga la cabayo o aanay soo degin qur-aankii khamriga mamnuucay bale beder beder dagaalkii beder markii la galay cali ibn abi aalib hal buu xaq u helay hashii buu isirina nabi maxamed aad ku guursatid oo waliimada ku dhigantid faadimo markuu guursanayay dabeetana nin kale israaceeno waxay yidhaahdeen waar intaynu iskar soo gurano geed aynu iibino waxoogaaga ka soo baxa cali wuxuu isleeyay markaa waxoogaaga halkaa kaaga soo bixiyo hasha aad ku aroosatid intii uu idkarka cali ku maqnaa ragii waaweyne saxaabadaana kamidabaa meel fadhiistay oo waxoogaabaa khamriyaa la cabay cabaar markii la cabaye ragga xamza ka mid ah cabaar markii la cabaye la marqaamay ayay inani heestay inantii waxay ku heestay maageelaasi beerka iyo kurudka isugu kaayo dartaan heesa bay qaatay xamzo sakhraansan baa intuu kacay buu hashii caliy halkii fadhidiyo intuu tegey oo docda ka dalooliyay buu inantii beerka iyo kurudka isu saaray xadiisu saxeexan ku yaala waxaa soo noqday cali baa yimi hashuu islaha ku aroorsaba waa la gawracday ma noola wari hashaydii sidaan ugalay bu waxaa la yidhi adeerka xamsi cali oo cadhaysan oo ordaya nebiga u yimi wuxuu hi ilaahi rasuulkiisiiyo hashaydii aan beder ka helay waxaa la yidhi xamsa sidaasaan ugalay waxaa israacay nabiga salawaatu llahi wasalaamu caleyh iyo xamdi iyo cali oo wada socda meeshii baalka lagu cabayay tageen xamza oo indhuhu cataafiyey maa loo tegay xamsowdee dawaqsan dabeetana su-aashii weydiiye markii la jiri xamza intuu nebiga iyo cali sidaa u egay oo ishakaru raaciyey ayuu wuxuu ihi waalantum ilaa cabiidoabi oo idina macid kala ahaydeen addoomihi aabbahay usoma idan ahayn bu le war nin sakraasan de nin sakraasan cid walba waa maagaya dabeetana uskaga yimi nebigu salawaatu llahi wasalaamu caleyh dadkii caynkaa ahaa iimaan baa xoreeyey markii dambe amrigu waa mamnuuce ka taga markii la yidhi maalin quraa wadooyinka lagu shigoo la iskaga tegay waxaan isleeyahay qaad iyo qabiil iimaan baa inaga xorayn karaa iimaan baa inaga xorayn karaa maanta haddaad internetka gasho oo aad weligaa wax hore aqoonin oo aad qaad khaad kaad wuxuun qortid cilmi kaaga filan qaadka iyo xumaantiisaad helaysa gogalka waxaad ku dhufataa kaad kaad wuxuun wax eraygaa weegabku doonaba ha ahaadee waxaa kuu soo baxaya aqoon ciida ka badan oo maalin walba aqoonta cusube qaad ka warramaysaa anigu marka dariskaygu ma ahayn inaan idhahdo qaabku waa xalaal iyo waa xaaraan oo dariskaygu wuxuu ahaa inaan idin idhaahdo war wadankiiyo min dadkii waa naarcomansa inu naarcomaannimada uga baxayna xalaal la keeno dadkii waa waa naarcoman rasmiya bahalkanina waa draga rasmiga dunidana daragaasu ka qoray waxba yaynan odhanin sheekh hebel baa cuni jiray aabahay baa cuni jiray adeerkay baa cuni jiray cafa allahu cama talafa midhaha laakiin aqoontiisan balaan isgaadsiino oo ogaana waxaanaynu cunayna wuxuu yahay anigu waxaan isku dayay taariikh kooban inaan tilmaamo bugaan inkaas aan tilmaamay maxamed cabdi hadimooyinka qaabka la ydhahdana intan iyo inka badan ba ka heleysaa laakiin waxaan rabaa inaynu is-ogeysiino mas'ale ah shayga in laga tago waxa ka horeysa inay faafto xumaantiisu waayo maanta waxa faafsan inuu shaygaa muqadaskaa yahay wadaad iyo oday iyo nin magacleh iyo nin waxhaysaaba u cunayaan kuna ceebaysnayn masalan maanta dad ba khamri caba ama xashishad caba laakiin dadka waxay isku falayaan ama ma cabaan ama way la dhunta maanta hadii lasoo helo wasiirada wadanka kale inay kookayinka cabaan maxaa dhici lahaa saxaafadda way qaadaan dhigi lahayd waxaa la odhan lahaa madaxdii wadanka ahaa xataa hadday cabaan markaa waa inay qariyaan o noqdaan wax qarsoon oo aan cidina ogaan karin waa inuu ahaado ma aha wax lagu faano oo dadka lasoo hordhigo laakiin innaga wuxuu yahay wixii kokayinkiina waa lamid hase yeeshee shaaha lacaba kama gedisan oo dee nina kuma ceebaysna inuu qaad cunay maadaama aanu waxunba u muuqanin idan inaga waxaaba maqan aqoonta ah war wuxuu wax xun inuu yahay aqoonta ah aynu iska dhaadhicino soomaali dad kamid oo kamri cabaa jira laakiin waxay cabaan iyagoo og maxay inay xuma samaynayaan ama ninka qaadka cunaya wuxuu cunaa da isagoo raba inuu kayfo un ee aan ogeyn wax dhiba iyo wax mashaakila ku jira waxaan idin leeyahay markaa war qaadku waa sun bikulli lmaqaayiis buu sun ku yihi wax kastoo lagu qiimeeyo waa sun soomaaliya aan suntaa ka tashano wallahu aclam bilahi tawfiq